dhalinyaro soomaaliyeed oo deggan dalkaasi sweden ayaa samaystay madal ay dhalinta soomaalida ay halkaasi ku leeyihiin waxaana ay diiwaan geliyeen ururka midooda yurub dhalinyarada soomaalida madashaasi waxaa aas-aasay maxamed amiin shaceyb axmed iyo raage cali yuusuf waxaana dadaalladan ay imaanayaan xilli toddobaadkan dalalka ku yaala yurub ay dhalinyaradu u baahan yihiin in ayagu ay helaan cid ka caawiso waxyaabaha ay rabaan ay u baahan yihiin wariyaha v o eda qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa raage cali yuusuf ka wareystay madashan ugu horreyntiina wuxuu weydiiyey sababta ku dhalisay inay aas-aasaan
waad maasanta walaalo dalada sayid dalada dalinta soomaaliyeed ee yurub waxaa loo aasaasay runtii waxa weeye waxaan waxaan aragnay inay baahi weyn u jirto madal mideysa dalinta soomaaliyeed gaar ahaan bulshada rayidka dalinta soomaaliyeed sidaa darteed waxaa isugu tegay toddoba jaaliyadood oo ka socda toddoba waddan si aan u asaasaan daladan oo u taagan mideynta dalinta soomaaliyeed raadinta xuquuqda soomaaliyeed iyo isbeddelka wanaagsan inaan adkeeno waa tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee marka aad doonaysa inaad qabataan maxaa ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn kolley waxa weeye inaan anagu kumid no dhalinta soomaaliyeed aan noqono codka hor codka hormuud u ah dhalinta soomaaliyeed waxqabadka si toos hadaan usii wehlo waxaan rabnaa inaan qabano kulan howleeda iyo doodo howlla ah madasha dhalinta soomaaliyeed ee yurub waa codka hormuud u ah dhalinda soomaaliyeed ee qaaradda yurub markaas waxaan isleenaana higsi iyo waxqabad noguma yara waa tahay raaga waxaa jira dhibaatooyin badan oo dhalinta soomaaliyeed ee yurub ku nool iyoba haddii aynu nidhaahno wadamada reer galbeedka waxaa kamid a isdilka dhalinta soomaaliyed dhexdeeda inay dhalinyaro kale ay iyagu dilaan ama iyaga la dilo waxaa jira oo kale dhibaatooyinka maanduuriyaasha ma idinla tahay hawlahaas waxbaad ka qaban kartaan iyo dhibaatooyinkaas runtii waa sababta loo asaas sababaha loo asaasa waxaa ka mid a daladeena inaan xoojino waxqabadka wanaagsan ee bulshada reerka yurub daily maalin walba kaga hortagto caqabadahaasi ka bulsho waxaana hor yaalaa caqabado badan oo soomaalidu masiiri u ah waxaa ka mid ah arrinta haddaa sheegtay oo ah dhalinyaro soomaaliyeed isdilaya iyo maanduuriyaha iyo welibana runtii muxuu ahaa midda ka horka lagu hayo dhalin lagu hayo bulshada soomaaliyeed ee yurub waxaan ognaanay ka bulsho soomaaliyeed waxa weeye marnana afrikaanimo aan lagu cusuriyayaa marna muslim baan lagu cusuriyayaa waxaanu islenahnay ka dalad ahaan xal daciifa amba xal yaroo fudud uma hayno arrimahan masiiriga ah laakiin waxaan nahnay madasha isku dhalinyaro soomaaliyeed bulshada soomaaliyeed ku mideysa si iyagu xal u raadiyaan ay falaqeeyaan ayatinkoga masiirkoogana ay ka raadsadaan oo xal waara halka ka soo saaraan waa tahay raagi waxaa jira ururo badan oo ay jaalidaha soomaalida yurub ay ku leeyihiin sidoo kale waxaa jira masaajidadii oo inta badan dee dhibaatooyinka bulshada lagaga hadlo sweden ahaan haddii aynu soo qaadano jaaliyadda soomaalida ee sweden iyo guddiyada masaajidada ay soomaalidu dhistay xiriir baa la leedihiin ha walaalo runtii sweden oo ah magaalooyinka dalalka soomaaliya aada ugu badan tahay waxayna waxa weeye dalalka ugu horeeya gacan libax ka qaatay dhisida daladani daladani san horeba u sheegay waxa weeye madal ku midooweyn bulshada reerka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa dhalinyarada hadda ahaan waxaa naga tirsan toddoba jaalidood oo ka kala socda toddoba wadan so toddobada wadanbaba kulley waxaan si gaara jaaliyadahaasi ay wada shaqayn gaara leeyihiin masaajidka iyo xarunta dhaqamada iyo xarunta diimeedka saldhiga u ah bulshada soomaaliyeed
waa tahay howlahan kharash iyo dhaqaale ayay u baahan yihiin hadday noqoto dowladda sweden iyo maadaama aad ka jirtaan dalal ku yaala midooda yurub wax taageero oo dhaqaale ama ka heshaan walaalo councilka yurub iyo parliamentka yurub labaduba waxa weeye taageero dhaqaalaan ka helnaa laakiin waxaan anagu conceptka aan ku dhisanahnay amba sababaha aan u taaganahay waxaa ka mid a inaan la shaqeeyno dalladaha annaga xubinta laga noqda waxyaabaha aan ku caawin doono waxaa ka mid a inaan mar walba la raadino dhaqaale ay ayagu waxqabadkooga ku adkeeyaan si mar walba
bulshadooda ugu anfacaan waa tahay aad yaad ayadu mahadsan tahay raage
raaga cali yuusuf oo u warramayay wariyaha v o e da ee qaaraddaasi yurub cabdixaafid cawl ismaaciil ayuu kaasi ahaa